بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد qolka waxa aan kula jirnaa الsheikh doctor cuثmaan macalin oo in sha allahu tacaala muxaadaro qayim ah inoo geli doona oo ku saabsan cilmigu waa nuur jahliguna waa mugdi marka insha allahu tacaala kolley waktigu uu iska gaaban yahaan umalaya insha allahu tacaala marka sheekha waxaan kusoo dhaweyneynaa qolkan live salafi somaly druus muxaadaraadka iyo duruusta liveka ay ka socdaan markaa sheekh waxaan ku leenahay falyatafadal mashkuran ma'juura
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaa kadib waan ka xumahay runtii in waktigii badkiisba uu naga tegey laakiin haddii ala yidhahdo wax waan soo kookoobi doonaa fadliga cilmiga nusuus fara badan baa lagu sheegay oo qur'aankii iyo sunnadiiba ah alla wuxuu yidhi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma siman yihiin ba alla uu leeyahay kuwa wax yaqaana iyo kuwan wax aqoonin marka dadka ahlu cilmiga ah iyo dadka kale inaan isinayn ba alla meeshaas uu noogu caddeeyey cilmiga uu camalku la socdana nicmo ka weyn oo la siin lahaa ma jirto adduunkan ayadaana maaragtay rasuulkii la faray inuu alla weydiisto inuu u diyaadiyo oo waqul rabbi zidnii cilmaa saas dheh baa la leeyahay rasuulkeeni sala allahu alay wasalam alla wuxuu maaragtay la xiriiriyey magaciisa dadka malaa'igta malaa'igta iyo dadka ahlu cilmiga ah shahid allahu anahu laa ilaaha illa huwa walmalaa'ikatu wa ululcilm inay mara kaceen buu maaragtay uu sheegayaa ku xaq lagu caabuda inaanu jirin allah ma ogiye allah baa mara kacay sidaas malaa'igtuna way mara kaceen ahlu cilmiguna way mara kaceen waxaa kaloo alla uuna faray inaan ku faraxno wixii alla uuna siiyey oo wuxuu noo sheegay inay ka wanaagsan yihiin waxaasi wax dadku ay kulminayaan oo adduunye ah qul bifadli illahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuuna alla u leeyahay waxaad tidhaahdaa fadliga alle iyo naxariistiisa ha ku farxaan dadku kaasaa ka wanaagsan wax ay ururinayaan fadliga alla marka waxaa lagu fasiray iimaanka waa lagu fasiray raxmada iyo naxariistana waxaa lagu fasiray qur-aankaa lagu fasiray iimaanka iyo qur-aankuna waa da cilmigii naafica ah iyo camalkii saalixa ahaa waa cilmi macnaha kii ugu wanaagsanaa iyo camal kii ugu wanaagsanaa axaadiista rasuulka sala allahu alay wasalam oo waxaa ka mid a xadiiskii rasuulku sala allahu alayh wasalam uu yidhi laa xasada ila fi isnatayn wax la isku xasdo oo qofku uu maaragtay damco in iyadoo kale la siiyo xasidkii marka xumaa ma aho xaaraanta ahaa sababto kan xaaraan tahay waa maxay qofka fadliga alla uu siiyo ama cilmi ha noqdo ama maaragtay maal ha noqdee inaad jeclaato inaad hesho isagoo kale laakiin laga qaado qofkaas wuxuu haysto taasi waa xaaraan kabaa'irta dunuubtayba ka mid tahay laakiin kani waa maxay waxa maaragtay carabta u yaqaanaan algibta qofkii inaad jeclaato waxa wanaagga ahi alla uu siiyey laakiin aadan jeclayn inuu alla khayrkii iyo wanaaggii uu ka qaado ee waxaad un jeceshahay inuu inta uu alla siiyo kale uu alla ku siiyo marka xasadka midkaas mamduuxa laga wadaa laba un waxbaa maaragtay mudan yaa uu leeyahay rasulka sal ly slam la isku xasdo waa rajulin aataahu allahu maalan qof alla uu xoola siiyey fasallatahu calaa halakatihi bilxaq oo marka uu ku salliday inuu xaqi ku bixiyo wa rajulun aataahu allahu alxikmata iyo qof alla uu siiyey xikmad fa huwa yaqdi biha wa yucallimuhaa iyaduna wax ku kala xukumaa iyaduna marka dadka bara marka maaragtay rasuulka sal alla alay slam laga wariyey in uu yidhi idaa marartum biriyaadi iljannati fartacu beerihii jannada haddaad soo martaan daaqa baa uu leeyahy rasuulka sal alla alay slam oo wax ka cuna markaas weydiiyeen waxay yidhahdeen wamaa riyaadu aljanna beerihii jannadu waa maxay qaale wuxuu yihi xilaqu dikr waa dikriga xalqooyinkiisa cataa ibn abi muslim alkhurasaani markuu fasiraayey xilaqu dikr majaalisu dikri waa maxay buu leeyahay waa majaalis alxalaal waalxaraam waa majaalistii lagu baranayo xalaasha iyo xaaraanta wixii kuu bannaan iyo wixii kaa reeban kayfa tashtarii wa tabiicu buu leeyahay sida aad wax u iibsato iyo sidaad wax u iibiso adugu wa tusallii wa tasuum oo aad u dukato una soonto wa tankixu wa tutalliq oodna wax u guursato waxna u furto wa taxuju oodna u xajiso iyo ashbaahu haada iyo wax lamida buu leeyahay sida tabaraan uu ku wariyey musrid ishaamiyiin abubakr alkhatiibna uu ku wariyey kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih la yidhaahdo saasaa marka majaalis dikriga lagu fasiray sababtaa dikriga yani xodka alloo caadigaana wuu noqdaa cilmiga aad baranaysidna wuu noqdaa oo dikriga alley ka mid tahay oo waxaas wanaagsanoo qofku uu tasawuraayo oo xaqa ah maaragtay waa dikriga alley ka mid yihiin waxaa kaloo rasulka sal l slam ka sugnaatay inuu yihi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin xadiiskii mucaawiyu weriyey qofkii alla uu khayr la doono diinka buu fahamsiiyaa oo faqiih buu ka dhigaa waxaa laga fahmayaa oo wax mafhuumulmukhaalafo la yidhaahdo culamada ay yaqaanaan baa jira waxaa laga fahmayaa in qofkii maaragtay aan diinka fahmin aan wanaag lala doonin sababtoo ah wixii alla uu raalli ka ahaa ee uu alla uu la jeclaa ma garanaayo kuna camal fali maayo marka hadda wanaag heli maayo marka qofkaas oo khayr fara badan baa dhaafaya marka nusuustii salafka ka sugnaatay waxaa ka mid ah cabdullahi bn cabbaas inuu yidhi tadaakuru lcilmi bacda leylatin axabu ilaya min axyaa'iha inaan mudaakaro ku sameeyo cilmigii oo aan fiirfiiriyo ama aan qofka la mudaakareeyo yaa iyo wanaagsan hor u soo jeedo saas buu leeyahay xasanulbasri isagana waxaa laga wariyey inuu yidhi an atacallama baaban min alcilmi inaan barto baab cilmigii ka mid ah fa ucallimahu musliman oo markaa aan baro qof muslima axabu ilaya yaan ka jeclahay buu leeyahy min an takuna liya addunya kuluha in adduunko dhan ba aan helo oo mulkigii uu ku jiro adduunku ajcaluha fi sabiil lah o haddana markaa haddi aan adduuny ahaan u isticmaaline xataa aan ku bixiyo jidki alle waxaan kasii jeclahay buu leeyahay inaan baab cilmigii kamida barto oo aan maaragta dadkiina sii baro yaan kasii jeclaha buu leeyahay ibnu shihaab azuhri wuxuu yidhi maa cubid allahu bimithli ilfiqh alle laguma caabudin wax fiqigii lamid ah marka waxaad dareemaysaa qiimaha maaragtay cilmigu uu leeyahay waxaa imaam shaafici laga wariyey inuu yihi talabu alcilmi afdalu min asalaati annaafila cilmigu qofku inuu raadiyo cilmigii farducaynka ku ahaa ama midkii fardu kifaayaha ku ahaa inuu raadiyo yaa uga wanaagsan inuu salaad sunnaha uu dukado waxaa kaloo laga wariyey sufyaan athawri wuxuu leeyahay ma min camalin afdalu min talabi alcilmi idaa saxat inniya ma jiro buu leeyahay camal ka wanaagsan in cilmigii la dalbo haddii niyadu ay kuu hagaagsan tahayoo allah dartiisa aada u dalbaysid cilmiga wuxuu leeyahay sufyaan bn cuyayn waxaa kaloo waxaa laga wariyey inuu yidhi acdamu annaasi manzilatan man kaana bayna allahi wa bayna khalqihi dadka waxaa ugu darajo sarreeya eeya ayaga iyo allahood yihiin dadkaasi marka alambiyaau walculamaa waa ambiyadii iyo culimmadii tadruuna maa mahalu ljahli waalcilmi mahalu daari lkufri wa daaru lislaam yacni tusaalaha cilmiga iyo jahligu waa sida daarulkufriga iyo daarulislaamka oo kale fain taraka ahlu lislaami aljihaada jaa ahlu lkufri faakhaduu haddii dadka ahlulislaamka ahaa ay jihaadkii faraha ka qaadaan ahlu kufrigii baa yimaado oo dhulkoodii qaata wain taraka annaasu alcilma dadku hadday cilmiga ka tagaanna saara annaasu juhaala dadkii waxay noqdaan jag juhaala bay noqdaan cabdullahi bin mubaarak sidoo kale waxaa laga weri inuu yihi ma aclamu shay-an afdala min talabi alxadiidi liman araada allaha caza wajal garan maayo buu leeyahay wax ka wanaagsan oo ka fadli badan in xadiiskii rasuulka sal ll ly slam qofku uu dalbo waase qofkii alla dartiis ula jeeda waxaa kaloo la weydiiyey cabdullahi bin mubaarak waxaa lagu yidhi haddii lagugu yidhaahdo lam yabqa min cumrika ilaa yowman ma kunta saanica haddii lagu yidhaahdo waxaa kuu harsan uun hal maalin un baa adduunka kuugu harsan waad dhimanaysaa berri haddii lagu yidhaahdo maxaad samayn lahayd wuxuu yidhi kuntu ucallimu annaasa dadkan wax bari lahaa buu yidhi marka fadliga noocaas oo kale ah yuu cilmigu u leeyahay marka de cilmi kastana ma ahana waa un cilmigii sharciga oo ay dadku u baahnaayeen imaam axmed baa waxaa lagu yidhi qofkii yidhaha bal ka waran tadaakuru lcilmi bacda leylatin axabu ilaya min axyaa'iha waa warkii ibnu cabaas laga warinaaye yacni in cilmigii qofku mudaakare ku sameeyo yaa maaragtay aan ka jecelahay ama aan ka inaan anugu ku sameeyo aan ka jecelahay habeen aan nooleeyo kulligiisa salaad ku nooleeyo wuxuu yidhi alcilmu aladi yantaficu bihi annaasu fii amri diinihim waa cilmiga dadku ay ku intifaacayaan wixii diinkooda ku saabsan qultu markaasan ku yidhi buu leeyahay warka waxaa weydiinaayey kawsaj baa weydiinaayey isxaaq ibn mansuur ninka la yidhaahdo fi lwuduu'i walsalaati walsawmi walxaji walalaaqi wa naxw hada saas miyaad ka wadaa buu leeyahay midkii salaada iyo soonka iyo xajka iyo talaaqa iyo ku saabsan qaala nacam buu yidhi isxaaq ibn raahaweyhi baa markaa la weydiiyey arrintii warkii loo sheegay markaasuu yidhi kamaa qaala waa sida imaam axmed uu yidhi warkiisaa jira buu yidhi marka cilmigu asagaa camalka ka horeeya oo hogaamiye u ah camalkuna waa uu raacay camal kastaoo marka aan cilmiga maaragtay daba joogin midku anfacaaya maaha ee dhib buuba kuu geysanaya dadkuna way uga baahi badan yihiin cilmiga cunnada iyo cabitaanka maxaa yeele cunnada iyo cabitaanka mar un baa loo baahanya maalinkii abal laba jeer cilmigina waxaa loo baahanya wakti kastaa loo loo loo baahan yahay marka hadalkaas waxaa iskale ibnuqayim aljawsiya waa hadal dheero aada u qiimo badanoo uu ku sheegay kitaabkiisa miftaaxu daari sacaada la yidhaahdo marka warkiisa waxaa ka mid ahaa inuu yidhi cilmiga dadku way u hoggaansamaan buu leeyahay si ka maaragtay xoog badan oo ka maaragtay wanaagsan qofka xooggale si ugu hoggaansamaan maxaa yeelay xujada uu qofku soo bandhigaayo qalbigii dadka ayaa u hoggaansamaya laakiin qofku hadduu xoog wax ku maamulaayo dadka badankoodii unbaa iyo jirkoodii unbaa hoggaansamaya marka xujadu qalbigii maaragtay ay ay qafaashaa buu leeyahay oo ay hoggaamisaa xataa waa dhici kartaa qofku inuu mukaabaro sameeyo iyo iyo cinaad iyo madax adayg laakiinse qalbigiisa maaragtay haddii hoos loogu sii dhaadhaco waxaa la dareemaya maarata ama isagu uu iska dareemaya inuu xujadu khaadic u yahay laakiin waa uu iska weyneysiinaya sidoo kale waxa haddaanu cilmi la soconin oo cilmi lagu maamulo waxay uun la mid tahay sidii maaragtay dugaagga oo kale oo xoog un keliya ku socda yani awood bay leeyihiin laakiin cilmi iyo naxariistoona ma laha laakiin qofkii xujo haysta buu leeyahay ibnuqayim awooddiisa waxaa la soco waxaa la socota cilmi iyo naxariis iyo xikmad baa la socota marka cilmigu saasuu marka uu u maaragtay qiimo badan yahay waxaa kaloo marka loo baahanya qofka in himadiisa ay sarrayso oo uu maaragtay maskaxdiisa uu geliyo inuu cilmigii meel sare uu ka gaaro sababtoo marka aad dadaal fara badan cilmigii aad ku bixiso adigu qeyb kamida aad heshaa laakiin marka horeba haddii niyadaadu ay iska gaaban tahay ama himadaadu ay meel hoose maaragtay ay joogto oo laba kitaab iyo maaragtay ama hal fan iyo wax lamida bara keliya ay kaa tahay dee meel gaari mayso marka himada sarena qofka maaragtay meel bay gaarsiisaa oo cilmigiisi iyo camalkiisiba kor bay ugu sii kacaan wuxuu yihi marka rasuulka sal sl alculamaau warasatu alambiyaa culummadu waa kuwii dhaxlay ambiyada buu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam ambiyadana waxaan ognahay sida rasuulku uu sheegay inaanay lacag dadka dhaxal siinin waxay un dhaxal siiyeen cilmi un bay ka tageen culummadu ee ambiyadu qofkii marka cilmigii waaya dee ambiyada dadkii dhaxlay ka mid maaha imaam shaafici waxa laga wari inuu yihi man tacallama cilman falyudaqiq fiihi lianlaa yadiica daqiiqu lcilm qofkii cilmi barta hoos ha u sii daadega buu leeyahay oo si fiican usii dhuuxo si cilmiga marka midkiisa daqiiq ah oo maaragtay aan aada u muuqani aan marka qofku waa inuu waktigiisa u ka faa'idaystaa oo marka uu maaragtay qof culamaa wax weydiinaayo su-aashiisu ay wanaagsan tahay marka ninka culammada uu hadlaayo uu si fiican wax u dhegaysto haddana si fiican wax u fahmo haddana wixii uu xifdiyo haddana uu dadkii sii baro haddana uu ku camal falo mirihii cilmiga markaasaa marka la goran karaa oo la gaari karaa waana inuu ka fogaadaa waxaas aan soo sheegay horjeeda oo ah inaanu marka haddii uu ka jaahil yahay aanu culammadii weydiin ama haddii culummadu hadlaayaan aanu si fiican u dhegaysan ama aanu si fiican u fahmin ama aanu xifdinin cilmigii ousa qalbiga ku qaban ama aanu hadhow markuu barto kadib aanu sii nashrinin oo dadka uusa sii barin sababtoo qofkii cilmigiisa dadka ka kaydsada oo aan saafinin alla wuxuu ku imtixaana salafka qaarkood baa waxay yidhaahdeen kunna nastaciinu calaa xifdi alcilmi bilcamali bihi cilmiga maaragtay xifdintiisa waxaan u kaalmaysan jirnay inaan ku camal falno salafka qaarkood waxaa kaloo laga wari inay yihahdeen alcilmu yahtibu bilcamal cilmigu wuxuu u yeertaa camalkii fain ajaabahu haddii camal la helo xalla cilmigu waa uu sugnaadaa waila irtaxal waa iska tagaa cilmigi marka inaan cilmiga ku dadaalno yaa maaragtay loo baahan yahay labuna u qaybsama midna waa fardu cayn oo qof walbaa laga doonayaa oo qofku hadduuba maaragtay uu caqli leeyahay mukalafna uu yaho masalan qaangaar uu yahay salaadii inuu dukada ahi waajib bay ku tahay marka inuu bartaa kale haddaanu wax udurdaar aanu lahayn oo wakti kale aanu soonka dib u dhigaynin zakada hadduu xoolo leeyahay qofku oo maarata xoolihiisa ay nisaab gaaraan sanadna ka soo wareego inuu zakadii bartaa waajib ku ah siduu zakada u bixin laha waa inu bartaa hadduu bicmushar ku mashquulsan yahay waa inuu bicmusharkii bartaa wixii maarata loo ogol yahay waxaan loo ogolayn kaasi marka waa fardu cayn baa la yidhahda fardu kifaayana waa maxay waa wax maaragtay haddii haddii ummadda qaarkood ay la yimaadaan dembiga uu ka wada dhacaayo haddii kale ay la imaan waayaanna dadkii awoodda u lahaa ee la imaan waayey ay ku dembaabayaan waxaa kaloo qofkii taalib cilmiga ahaa looga baahan yahay in haddii wax la weydiiyo aanu garanaynin in maaragta uu yidhaahdo garan maayo waa inaanu ka xishoonin garan maayo oo maaragta qofku hadduu ka xishoodo arrintaas musiibooyin waaweyn buu ku dhacayaa waxaa dhacaysa inuu alla ku been abuurto oo waxaan xaq ahayn uu sheego oo waxaan alla maarata ogolayn u maarata dadku u iftoodo ama aan maarata soo aroorinba marka wixii aanu garanayn qofku waa inuu maarata yidhahdo allahu aclam waa inuu yidhahdo taas waa inuu qofku kaalmaystaa ninkii gabayaaga ahaa wuxuu yidhi macnaha isagoo maaragtay nadminaaya faman kana yahwa an yuraa mutasadiran wayakrahu laa adri usiibat maqaatilu qofkii raba inuu maaragtay majaalista maaragtay sadrigooda uu soo fadhiisto oo dadku ay dhegaystaan haddana dhibsanaayo inuu laa adri yidhaahdo waxaanu garanaynin garan maayo inuu yidhaahdo ay dhib ku hayso qofkaasi marka wuxuu leeyahay usiibat maqaatilu waxaa marka la asiibaa maaragtay meeshuu u dhiman lahaa yaa qofkaas maaragtay laga laga asiibaa buu leeyahay marka taasi marka wax munaasaba ma aha inuu qofku waxaanu garanayn uu ku hadlo ma banaano haddii maaragtay uu u baahdo inuu qof kale culamaa uu maaragtay wax sii weydiiyana inuu sii weydiiyo yaa maaragtay u habboon ama qof kaleo taalib cilmi ah inuu maarata arrintii u bandhigo haddii isaga u bixi weyso calaa kulli xaal fadaaisha cilmigu aad bay u fara badan tahay de jahligana waxaaba dhib maaragtay ugu filan qofkii jaahilka ahaa inaanu garanaynin waxa alla uu ka doonaayo waxa alla uu jecel yahay saacaddan hadda uu joogo iyo saacadda soo socota iyo midda ku xigta wax alla uu jecel yahay oo ah cilmi iyo camalba inaanu garanayn baa dhib ugu filan waadna ogtiin maaragtay xadiiskii soo arooray oo ninkii maaragtay dhaawacnaa oo maaragtay daqranaa intuu su-aal qolo weydiiyey oo yidhi maaragtay war ma maarata teemumi karaa ay yidhahdeen maya rafso kuuma helayno adooba biyo isticmaali kartid uu biyo isticmaalo marka uu saa ninkii ku dhintay markii warka loo keenay rasuulka sal ly slam inuu yidhi qataluuhu qatalahum allah waa dileen buu yidhi ninka allaha dile allaa sa'aluu id lam yaclamuu fa inamaa shifaau lciyi su'aal oo maxay maaragtay u weydiin waayeen hadday garan waayeen ciyiga caafimaadkiisu waa maxay waa su'aal waxaada garanayn inaad maaragtay aada weydiiso marka waa kaas ah waxaa dhacday marka jahligu wuxuu keenay in qofkaas maaragtay naftiisii sabab loo noqdo isagana garanmaynin kuwa u jawaabana garan garan maynin xasanulbasri waxaa laga wariyey inuu yidhi uطlubu اlcilma طalaban laa taduruu biاlcibaada waطlubu اlcibaadata طalaban laa taduruu biاlcilm faina aqwaama طalabuu اlcibaadaةa watarakuu اlcilma xataa kharajuu biasyaafihim calى ummati muxamadi salى اllahu alيyه wasalam wuxuu leeyahay cilmiga iyo camalka oo cibaadada ah si miisaaman u isticmaala buu leeyahay oo cilmigiina raadiya camalfalkiina raadiya si miisaamanna u raadiya oo cibaado keliya ha ku mashquulinina adinkoon maarata cibaadadaas garanaynin waxa maarata lagu ogolyahay waxaan lagu ogolayn sababtoo ah qolooyin baa waxay ku dadaaleen buu yidhi cibaadadii keliya marka cilmigina way ka tageen markaasay arrintaas waxay dhaxasiisay inay ummadda muslimiintaa seef u qaataan sababtoo ah wax lagu gaaloobay oo wax kalaanayba kala garanayninba wax aan alla iyo rasuulku dadka ku gaalaysiinin yay dadka ku gaalaysiinayaan markaasay jamaacatalmuslimiin firaaqayaan oy ka tegayaan markaasay dadka dhiigooda bannaysanayaan waa nimanka khawaarijta balfiir waxa ku dhacay saxaabadiina waxay yidhaahdeen ma hanuunsana cusmaan iyo cali waa gaalay yidhaahdeen ma garatay cusmaan iyo cali waxaa maaragtay khawaarijtu waa way takfiiriyaan cumar iyo cusmaan iyo abubakarna waxaa takfiiriya nimankan raabadada ah calaa kulli xaal khawaarijtii saxaabadii cilmiga way ka qaadan waayeen saxaabadii waxaan garanaynaa inay rasuulka sal l sl ayagu cilmiga ka dhaxleen oo ay ka soo naqliyeen haddii marka lagu kalsoonaan waayey xaaladdu say noqonaysaa waxay noqonaysaa marka inay diin kale ikhtiraacdaan iyagu oo bidca ah ay joobkooda kala yimaadeen sababtoo saxaabadii ku kalsoonaan waayeen diinka usoo naqliso nasiib darra marka ku dhacday waa kuwa maaragtay shaqadooduba ay noqotay inay muslimka laayaan marka qofki waxaa maaragtay looga baahan yahay inuu cibaadada uu ku dadaalayo cilmi uu leeyahay oo aanu huluwi ku samaynin cilmigana sidoo kale aanu dhicin cilmi aan maaragtay camal la soconin marka labadaba inuu maaragtay la yimaado ayaa looga baahan yahay marka kelmadeyda intaasaan kusoo koobaya wabillahi tawfiiq nacam baaraka allahu fiik sheekh waxsana allahu ilayk ilaahayna saa kugu daro miisaanka xasanaad su-aasha ugu horeysa waxa weeyaan sheekh baaraka allahu fiik qofku markuu geeriyoodo ma laga iclaamin karaa shabakadaha yani website oo kale ma laga iclaamin karaa markuu qofku geeriyoodo baaraka allahu fiik tafadal sheekh
bismi illahi raxmaan raxiim haddaanu maqsuud ama ujeedo saxa oo maaragtay aan looga maarmin dadki loo sheego aanay jirin in loo in la faafiyo ahi wax maslaxaya kuma jiraan waxaad arkaysa marka qaarkood culamada markay dhimato aad baa loo faafiyaa oo maaragtay aada moodaa in khabar in la ogaado la rabo oo kale inay tahay marka taasina wax wanaagsan maaha oo nacyiga maaragtay waa la iska nahiyey laakiin hadduu maqsuud jiro oo masalan caawo kaleu dhintay dee beris waxoo kala rabaa in lagu in lagu dukado maaragtay in dadkii loo sheego si ay ugu dukadaan oo kale de wax mushkila ma laha laakiin waxaan aada loo faafinayo oo hadda waa inaan socotaahi ma ilama qumana bilahi tawfiiq su-aal kalaa xaggan taalla oo ku saabsan arrimahan caydha la qaato amba dee wadanadan gaalada lagu nool yahay waxaa jira xaggan welibana ingiriiska aan joogno dad aan isku qornayn yani xaaskii oon isku qornayn oo ogaan ay tahay yani inaynan isku qorin si ay lacagta amba dee guriga gabadha looga bixiyo carruurta marka uu ninkuna isagu dee caadi ahaan u shaqaysto uu mas-uuliyadda xagga dee saarin carruurta oo maaragtay carruurta dee ay ka bixiyaan dawladdu markaa dawladdiina waxay yidhaahdeen yani qofkii haddii aad noo soo sheegtiin dadka waxaasoo kale ku jira yani waxaa lacag baan la siinayaa markaa ma banaan tahay in la la sheegi karo dadka oo dawladda loo sheegi karo maaragtay in ay de waxaan ay ku jiraan sidaa loogu sheego baaraka allahu fiik bismi illahi raxmaan raxiim horta nimankan cayrta dadka siinaya xoolahooda ayagaa iskaleh siday ugu talagaleen inay u bixiyaan waa in looga qaataa si khiyaano ah in looga qaataa ima banaana qofka muslimka ahina inuu noloshiisa been ku dhisaahi wax wanaagsan maaha beantu aad bay xun tahay waa calaamadihii dadka munaafiqiinta lagu yaqaanay siduu rasuulku sheegay sala allahu alay wasalam marka waxaan xalaal ahayn inuu calooshiisa qofku uu geliyo tar kullu laxmin nabata min xaraamin fannaaru awlaa bihi buu leey rasuulku sal lla ly slam yani hilib kasta oo ku dhasha xaaraan la cunay iyo sukti naartaan owla u ah buu leey rasulka sal slam macnaha qofkaasi naar buu gelaya waa mutwaacad binnaar marka waxaasi wax wanaagsan maaha qofku inuu rasiqiisa iska hagaajiyo waayo sida uu dalbaayo masaladan kale ee ah maaragtay soo sheegiddana dee anugu kama hadli karo oo waxaa dhici karta qofkan in maaragtay dhibaato la gaarsiiyo marka taas anugu ka hadli maayo hadda laakiin isaga shaksi ahaan uma banaana wabillahi tawfiiq
baarak allahu fiik waxsan allahu ilayk sheekh laba su-aaladood ayaynu kusoo gabagabayn doonaa insha allah ma muxaadaradan maanta uu sheekhu inoo galay iyo su-aalahan aynu weydiinayno su-aasha kale waxa weeyaan dadku ma mathalan haddayna cilmi lahayn oo de cilmigii diiniga ayna si fiican u garanayn miyay iyaga yani ku waajib tahay inay madhabun ay raacaan oo maaragtay kaaun ay haystaan baaraka allahu fiik
bismi illahi raxmaan raxiim qofku horta hadduu helo nin culamo ah oo kitaabkii iyo sunnadii ugu jawaabaya waa sidii la rabay oo wanaagsanayd sideedana dadku de labay u qaybsamaan waa ama culamo ama waa caamo dadkii marka caamada ahaa oo iyagu ama waxba fahmaynin faradkooda iyo waxa waajibka ku uhu waa maxay waa inay culamadii wax weydiiyaan fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuuna alla u leeyahay haddii marka uu qofku taxari sameeyo isagu dadaalo qofkan caamiga laftiisu qofkan wax weydiinaayo waa in xoogaa uu dadaal sameeyaa qofkaasi aqoontiisuna ay sax tahay markii uu isagu dadaal sameeyey tabartiisa oo qofka uu wax weydiiyo faradku waa uu ka dhacay laakiin hadda madhab gaara oo la leeyahay ninkii caamiga ahaa oo asagu masalan aanmigii fahmi karin oo xaqi aan daliilkiisa ku garan karin ha taqliidsado oo ha qaato la dhahaayo ma jirto sababtoo ah dee kitaabkii sunnadiiba way yaalaan dad yaqaanana waa la helayaa marka inuu qof kitaabkiis dad kitaabkii sunnadii yaqaano uu waxweydiiyo unba asaga laga rabaa wax maaragtay gaaru uu ka faa'iidayo ma laha inuu yidhahdo anuu shaafici baan ahay ama xanafi baan ahay asagoo maarata waxba garanaynba qofka marka culamadaasa uu sidaas jooga ee uu maarata diinkiisa ku kalsoon
su-aasha kale waxa weyaan sheekh gabadh ba waxay ku weydiinaysaa adoo suuqa jooga oo ayna welibana dee ay biyana ku dhoweyn waxaad ku weysaysata yani oo salaadiina ay kaa tegayso de yani waktigeedii uu baxayey dee tayamum maad samayn kartaa oo in yani de salaadii oo kaa tegayso aad ka baqayso inay kaa salaadii baxdo oo aad sidaa de salaadii uga gaadho baaraka allahu fiik
bismi illahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waxaa hubin u baahan biyaha la waayey oo la sheegayo qofku hadduu magaalo joogo waad waxaad moodaa inay culus tahay in la yidhaahdo biyo ma laha dadka musaafiriinta ayoo kale la ogaan jiray dee ma garanayo maaragtay haddii maaragtay magaaladii biyihiiba laga waayey wada waa baab kale laakiinse in la fududaysto ma ahan qofku biyihii baa asala weesada fasiluu wujuhakum waydiyakum ila maraafiq wamsaxuu buruusikum arjulakum ila kacbayn wain kuntum junum fataharuu ya alla uu leeyahay laakiin haddayba dhacdaba in la waayo biyo si kastaba ha ku dhacdee oo masalan waxaa dhici karta qofki inuu baawur uu saaran yahay salaadina waktigeed uu ka tegaayo masalan salaadaha qaarkood masalan ama waxyar la sugi karin baa jira oo masalan fajarka oo kale iyo haddii waktigu uu baxaayo waa maaragtay tayamumki waa u wareegaya oo wax mushkila male qofku waa tayamumi karaa waana uu dukanaya oo waktigu waa uu ka horeeyaa wax kasta shuruudaha kale ee salaada waxaa maaragtay ka weyn waktigaa ka weyn marka waa sax marka waa qofku waa uu tayamumi karaa laakiinse waa in lagu dadaalaa biyaha raadintooda marka hore oo culamadaba way sheegaan marka uu qofku tayamumayo waa inuu biyaha raadiyaa bay leeyihin markuu ka quusown unbuu maaragtay tayamumaa lakin mar walbaba waktigu waa maarata waa uu ka horeeya waanu ka muhiimsan yahay shuruudaha kale oo masalan taahirada iyo wixii lamid ah ama meeshaad ku dukanayso taahira iyo iyo wixii lamid ah wabillahi tawfiiq
baaraka allahu fiik sheekh kolley waa waxaan umaqlanaa baan umalayaa eedaankii salaadii baa kolley nii dhow markaa mar kale ayuun baynu waxaa su-aala aanu hayno kolleyba intaanu isku geyno aanu kuweydiin doonaa markaa sheekh waxaan kuleenahay baaraka allahu fiik jazakum allahu khayran kelimadan aada u fiicnayd ee maanta noo soo jeedisay qolkana kolleyba qol dhawaan la furay weeyaan oo la doonayo maaragtay in cilmi dadka laga loo gaadhsiiyo oo maaragtay ay ka faa'idaystaan marka insha allahu tacaala kolleyba waxaan doonaynaa in aad marmar intaad amba muxaadaraad amba dee duruus amba wuxuu noo fafaa'idayso sida maanta aad noo faa'idaysay marka insha allahu tacaala kolley waxaa noo soo socda tafsirkii qur-aanka ee cukaashe xafidahullah cabdilqadir sheekh cabdilqaadir cukaashe uu noo jeedinayay oo live qolkan ka socda marka maasha allah duruustu kolley way iska badan yihiin marka insha allahu tacaala de waxaanu doonaynaa in aad qolkan aada soo gasho oo maaragtay aynu xaggan aada nooga faa'iidayso insha allahu tacaala marka de ikhwada xaggaa joogtana nagu salaan sheekh baaraka allahu fiik marka mar kale un baynu kolley xaggan aad soo geli doontaa insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu